الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من كرمه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه واعلموا رحمكم الله أن الناظر بعين الاعتبار في أحوالنا اليوم يرى الفتن والمعاصي انتشرت المنكرات وانتهكت المحارم واستهان كثير من الناس بوقوع ما حرمه الله ونهاه وما ذلك إلا لجهلهم عن عظمة خالقهم سبحانه وضعف إيمانهم وافتتانهم بطرائق الكفار وهديهم والذنوب عباد الله تضر ولا شك وإن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه المعاصي والذنوب فما الذي أخرج الوالدين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق الجبال وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا عباد الله ولا شك أن ما أحدث للأمم السابقة من الخسف والمسخ والغرق يمكن أن يحدث في هذه الأمة إذا سلكوا مسالكهم وانتهجوا مناهجهم كما قال تعالى وما هي من الظالimiin ببعيid walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa fi hadihi اlkhudba macaasida ilaahay subxaanahu wa tacaala in amarkiisa la khilaafo oo wixii addoomihiisa uu u diiday lagu dhaco dhibta iyo foolxumada ay leedahay adduun iyo aakhiraba arrintaasi walaalayaal waa mid qof kasta oo muslimi dareemi karo ha yeeshee nafta sharka jecel iyo shaydaanka dadka xagga sharka ugu yeedhaya ayaa dadka in badan indha tira xumaanta iyo macaasida aadka u dhibta badan u qurxiya sidaana markaa sabab ugu noqdo ugu rida waxaana inagu waajiba inaynu iswaanino inaynu wixii wanaagsan isu tilmaanno inaynu isu naseexayno inaynu sharka iyo macaasida iyo halka dhibta iyo halaagu inagaga imanayo isaga digno waa mid walaalayaalina saaran baaraka allaahu fiikum walaalayaal dhibaatooyinka macaasidu ay leeyihiin aada iyo aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid a dhibaatooyinkeeda dhahaabu lamni wa zaczacatuh in amnigu meesha ka baxo nabaduna faraha ka boodo waayo waxaa amniga loo yaqaana iyo deganaantu waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahay bixiye subxaanah ilaahay nicmooyinkiisa haddii looga mahadnaqi waayo oo lagu caasiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qaadanaya meeshana wuu ka saarayaa qur-aanka rabbi waxa uu ku yidhi wadaraba allahu mathalan qaryatan kanat aamina kanat aaminatan muطmaئinatan yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kanuu yasnacuun qolaa ilaahay tusaale ka dhigay ama reer maka ha noqdaan ama qolyo kale ha noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nicmeeyey oo ammaan iyo arsaaq ballaadhan uu siiyey ha yeeshee nicmooyinkii ilaahay ayay ka kufriyeen ilaahay nicmadiisii bay ku mahadnaqi waayeen shukrigii bay macsi iyo ilaahay alla caasi ku beddeleen markaasaa ilaahay ammaankiina wuxuu ugu beddelay baqa iyo khawf arsaaqdii iyo ladnaantiina ilaahay wuxuu ugu beddelay gaajo labadaasina had iyo jeer ma kala hadhaan meesha haddii waxa weeye ammaan darra ay timaaddo iyo khalkhal iyo dhibaato gaajada iyo waxa weeye waxbala-aanta iyo busaaradduna way la socotaa ilaahay wuxuu idhi subxaanah bimaa kaanuu yasnacuun waxa ilaahay ciqaabtaasi ugu qabtay wixii ay samaynayeen ee xumaa darteed bani aadamka ilaahay baa wada abuurtay subxaanah ciddii ilaahay amar diidda ku samaysay amarkiisa ka baydha ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu doono wuu ciqaabaya wax alla waxaa walaalayaal musiibo dhacaysa aa arkaysaanna macaasidaasaa u sababa wax alla wixii qoom hore loo halaagay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka iyagoo jooga ciqaab ku salliday ilaahay dunuubtii ay la yimaadeen iyo xumaantay sameeyeen buu ku ciqaabay fa kullan akhadnaa bidenbih mid walba denbigiisaanu ku qabannay baa rabbi yidhi subxaanah fa akhadahum allahu bidunuubihim ilaahay dunuubtoodii buu ku qabtay waayo ilaahay cidna ma dulmiyo walaa yadlimu rabbuka axada cidna ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma gardaroodo bani aadamku markaa haddii ay iska dhega tiraan amarka ilaahay oo macaasida iyo wixii uu u diiday ay barriinsadaan waxay halis u yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu adduunyada ku ciqaabo aakhirana kii ka sii weynaa ay ku dambeeyaan ciqaabada adduunyadana waxaa ka mida sidaynu wada ognahay amni la-aanta ah waxaynu ognahay oo aan ugu soo horraysiiyey arrinta ammaanka qiimahay leedahay dhammaanteen waynu wada dareensannahay ka askariga ah ee sito qoriga uu ammaanka ku ilaalinayo iyo ka shacabka ah ee halkaa iska fadhiyaa waa nicmo dhammaantood ay og yihiin qiimaheeda si gaarana dadka waddan dadkeenna waddankan deggan ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtiyadan dambe nicmooyinkuu ina siiyey ee waaweyn ayay ka mid tahay amniga iyo istiqraarku iyadoo hareeraheenna iyo jaararkeenna aynu ognahay ammaan darrada iyo khalkhalka iyo dhibaatooyinka ka jira ayaa ilaahay nicmada ina siiyey waxaan seg shaki ku jirin dadkaa dadku isku mid maahee macaasida samaynaya teetalkay doonaan ha lahaadaan magacay doonaan ha sitaan noocay doonaan ha u dhaqmayaan dadkaa bulshada iyo dadka ka mid ah ee ku dhex jira ee hadhiyo habeen macaasida samaynaya ee weliba la jahraaya ee meel walba macaasidooda laga arkayaa waxay sitaan qori dab leh qori dable ayay la yaacayaan oo ammaankaa iyo nicmada aynu haysanno ay ku gubayaan kuwaasaa kaga daran ammaankaa aynu haysanno ka waxa weeyaan weerarka ku ah ee si cad waxa weeye weerarka ugu ah kuwaasaa kaga daran walaalayaal haddaynu doonayno nicmada amniga iyo nicmooyinka kaleba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo joogteeyo ilaahay aynu u mahadnaqno lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahayaynaan ugu abaalgudin allaha nicmooyinka badanina siiyey oo nicmatulislaami waliimaan ay ugu weyn tahay yaynaan macaasi ugu abaalgudin waxaa ka mid a walaalayaal dhibaatooyinkay leedahay macaasidu duhuuru lawjaac xanuunna aan hore loo arki jirin oo halisi inay muuqdaan macaasidan unbaa keentoo sabab u ah waayo dhibaato kastoo bani aadamka ku timaada ama ha noqdo duufaaniyo dabaylo lagu sallido ama ha noqdo abaaro lagu sallido ama ha noqdo dhulgariiro lagu sallido oo qayb ka mida dhulka lala jaro ama ha noqdo xanuuno dawadoodaba aanay bani aadamku garanayn oo lagu sallido wax alla waxaa haddaan la ysdhegamarinahayn macaasida bani aadamka ayuunbaa keenaysa dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun wmaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax alla waxa musiibo idinku dhaca maadaasi waa min alfaadi alcumuum waxa u sababa waxaa shaqaysata inay xumaana la timaadeen weliba in badan baa idinka cafiyayaabaa rabbi tilmaamaya subxaanah oo waxaynu samaynay oo dhan ilaahay inooma wada qabto hadduu wax alla waxaynu samaynay inoo qaban lahaa sanku neef laba dhulka dushiisa ma tallaabsadeen xadiidka rasuulka ka sugnaaday calayhi asalaatu wasalaam waxaa ku soo arooray lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim alطaacuun walawjaacu alatii lam takun madat fii aslaa- fii aslaafihim aladiina madow qoom faaxishadu kama soo ifbaxdo ilaa ay dabadda ula soo baxaan faaxishada inta badan zinadaa la ydhaahdaa ilaa ay muujistaan hadday sidaasi dhacdo waxa weeye xanuunno aan ku dhici jirin ummadii ka horreeyey dadkii ka horreeyey aabbayaashood iyo awowyaashood ayaa lagu sallidaa miyaynaan u taagnayn baryaha iyo baryaha kolba xanuun cusub oo aan hore walaalayaal loo arki jirin faaxishadii miyaanay ciidda ka badan waxaan haddaba walaalayaal naftayda iyo walaalahayba ku baraarujinayaa marka sidan imakoo kale iyadoo marka horeba macaasidu badan tahay oo dad badani dhaqamadii gaalada shaydaanku u qurxinaayo ayaa marka haddana ololayaashii iyo doorashooyinkii iyo waxyaabahani ay jiraan heegay goosataa waxaa laga yaabaa macaasidan aynu ka warramayno inay dadku isweydiiyaan oo yidhaahdaan waxa weeye talow halkay joogtaa dumarkeennan iyo hablaheennan iyo sodohahan la guryii laga soo dareeriyey ee hudheellada laga lagu soo xareeyey ee raggii bartanka loo fadhiisiiyey ee raggii ka hor khudbadaynaya iyadoo in badan oo ka mida aanay asturnayn arrintaasi ma daaca haddaanay macsi ahayn waxaynu aragnay rag dhan ama qabiil dhan oo qof dumare ka hor khudbadaynayso hadday sodohdii iyo islaantii raggii ka hor khudbadaynayso inantii yaraydna maxay yeeli tay hooyada u ahayd iyo tay ayayda usii ahaydna maxay yeeli doontaa bal hablaheennii yaryaraay oo dhammaantood inta laysku soo dubariday hudheellada iyo guryaha iyo xafiisyada la kiraystay lagu soo shubay war arrinta noocaasa miyaydaan arag ma khayr baa wallaahi khayr maahe waa shar weeyi ummadahana waa halka laga raaco mar alla marka rag iyo dumarka la isku sii dhex daayo ee dhaqan xumadu faafto ee ilmasinuhu faafo waa halka ummadda dhaqankeeda iyo diinteeduba uu ka baaboo waa halka cadhada ilaah iyo ciqaabkiisu waa meelaha ay ku soo degaan weeyaan waana bartaynu maanta ka garaacayno waana dhaqankii gaalada dhaqan islaam maaha waa kii gaalada oo si toosa laynoogu soo waariday weeye iyagaa sidaynu naqaano gaaladu isku sii dayso oo raggooda iyo dumarkooda meel walba wada joogaan oo meel walba isku dhex jiraan oona dee kala saarahayn ilan de diinku dhaqmaya maahae tii baynu maanta u taagannahay intaa aragteen boqolaalka musharaxee la sheegaayo nin waliba xafiisyo fara badan buu kiraystay xafiisyadaa inamiyo hablaha ka buuxa oo isku dhex jiro har iyo habeen waxa weeye wada jooga waxa iyaduna aad iyo aad la yaab u leh nin kasta oo murashaxii intaasoo gaadhi buu ka haystay gaadhi walbana miis iyo hees baa ka baxaysa gaadhi kasta miis iyo hees baa ka baxaya codkaasi isweydiiyo ma cod ilaahay u cadhoonayaa mise waa midaanu ilaahay u cadhoonahayn waa cod ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhogelinayo weeye halis baynu markaa u nahay ciqaabka ilaahay inuu nagu soo dego halis baynu u nahay waxyaabaha caynkaasa qaarkood baa waxaa ku soo arooray marka dadku beriinsadaan inuu ilaahay hadduu doono dhulkaba la jaro ama dhagaxyaan cadaaba uu samada kaga soo daadiyo kuwaasaynu halis u nahay walaalayaal ninkii doonaya inuu dadka cod weydiistay aan daynahayni ummadda inuu diinteeda iyo dhaqankeeda fadaadeeyo maaha si kale dee ummadda codkiisa codkooda ha weydiisto laakiin waxa imaka socda horena u socon jirae mar walbana sii kordhayaa waxa weeye wax la eegan karaya ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado waalidku fadhiga ha ka kacaan oo mas-uuliyiintu fadhiga ha ka kacaan oo amnigeen iyo nicmooyinkaynu haysana ayay macaasidaasi baabinaysaayee qofoo uunaba ha dhayalsanin oo kii afka ka sheegi karaya oo afka ka sheeg oo ciddii awoodu leh ee gacanta wax kaga qaban karaysa waa maamulka iyo dowladda eh gacanta waxa kaga qabato oo waxa weeye qofkaa in codka la siiyo waxan oo macaasi ah iyo waxan oo miisi ah iyo waxan oo dhaqandil ah iyo dumarkan guryihii laga saaray waar shaqo iskuma lehe halkaa aad iyo aad dadka muslimiinta ha ugu fiirsadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع ليوم المعاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا walaalayaal dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuurtay ee dadkana uu ku abuuray ee uu ku dhaqay waxa hagaajin u ah iyo islaax ilaahay daacada la adeeco towxiidka rumaynta iyo raacista rususha ilaahay soo diray subxaanah qaadashada iyo ku dhaqanka diimaha ilaahay soo dejiyey dhinaca kalena waxa qaribaad iyo fasaad u ah macaasida iyo xumaanta wax allo wixii macaasi ama ha waaweynaadaan ama ha yaryaraadaan waa min alifsaadi fi lard dhulkii oo la fasahaadinayo oo la qarribaayo ayay ka mid tahay dadkuna walaalayaal weligeedba way dhici jirtay in dadka barh ka midi macaasida iyo xumaanta ay samaynayeen ha ku kala badnaato laakiin waxay ummadaha loo yaabaa markay nina xumaanta samayso inina inta kalena ay iska aamustay ku daawato sida maantayna haysata xumaantina ay iska badato ee ay heegga goosato xaaladdaa khatar baa lagu jiraa walow dad wanaagsani ha joogaan walow qaar wax wanaagsan qabanaya ha joogaan mar hadday xumaantu heegga goosato oo khabadku bato mar haddii alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar meesha ka baxo ummaddaasi halis bay ku jirtaa in alla inta qofka xumaanta samaynaya mid ka hortaagan oo leh waar khayrka u sheegaya oo khayrka gaadhsiinaya uu jiro oo uu ka hor jeedo rajadu waxa weeye way fiican tahay walaalayaal qof weliba halkiisa ha ka guntado xaaladdaa maanta aynu ku jirra ha loo guntado ilaahay subxaanahu wa tacaala doorashooyinkaasi ay sheegayaan ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu amni nagu dhaafiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa dulqaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inagaga dhaafo waxyaabaha dhacaya ilaahay waxaynu weydiisanaynaa qaladaadkaynu samaynayna inaanu inoo qaban allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nas'aluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nas'aluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma aslix a'immatana wawulaata umuurina allahuma aamina fi awطaanina waaslix a'immatana wawulaata umuurina اللهم لا تهلكنا بسنين اللهم لا تهلكنا بسنين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه